Sanadihii la soo dhaafay, gabdho badan ayaa ku biiray goobaha waxbarashada Beledweyne sida iskuulada iyo jaamacadaha kadib markii waalidiinta ay ku baraarujiyeen faa'iidada ay leedahay in wax la baro gabar, taasoo meesha ka saartay in gabdho badan waxbarashadu ugu tagaan meel dhexo. Iskuulka Howlwadaag ee magaalada Beledweyne ayaa ka mid ah iskuulada inta badan ay dhigtaan gabdhaha. Maamulaha iskuulka Howlwadaag Cabdisalaan Cismaan Xuseen ayaa raadiyo Beerulo uga warramay ahmiyadda ay leedahay in gabar wax la baro.
waa gabdhahaba uga badanba Een, sanadahan dambe waxaa soo batay een, gabdhaha waxbaranaya waayo waalidiinta waxay fahmeen ee, faa'iidada ay leedahay waxbarashada Een, gabdhaha inay waxbartaan dadka markii hore ma fahamsaneen hadda way fahmeen waayo gabadha hadday waxbarato nafteeday anficaysaa ilmaheeday anficaysaa bulshada dhamay anficaysaa waayo gabar waxbaratay waa waa bulsho waxbaratay marka waalidiinta aaday u fahmeen dadkii ee, wadanka gabdhaha ayaa waxbarashada hadda aaday u fahmeen sidii hore maahan waayo ee, dadka dhaqankii hore waxay ku dhaqmi jireen gabar ee, wax ma baranto gabar walba waa iska guursanaysaa maxay wax ka baranaysaa ay dadkii aaminsanaayeen Een, hadda laakiin dadkii sidii hore maahan ee, waa la fahmay waxbarashada muhiimadda ay leedahay gabdhaha inay wiilasha ka sii waxbarasho ka jecel yihiin waayo wiil hadduu waxbarta asaga iyo naftiisa bis inuu ku goobnaado laga yaaba ilmihiisa laakiin gabadhu hadday waxbarato waa bulshada dhan oo waxbaratay waayo gabadha marka gabdhaha aadaan soo dhaweynayaa ee, waan ku dhiirigelinayaa waxbarashada ay wadaan Een, gabdhaha soomaaliyeed meel walbay joogaan waan u habalyeynayaa waxbarashadooda inay sii wataan ilaa heer jaamacadeed insha allahu tacaala waan rajeynaa inay wadaan waana ugu mahadcelinayaa dadaalka ay wadaan Qaar ka mid a gabdhaha wax ka bartay iskuulka Howlwadaag ee magaalada Beledweyne ayaa raadiyo Beerulo u sheegay in waxbarashada ay ka rajeynayaan in ay ka gaaraan heer saro.
waa dhawaa abaa macaanta waxaa leedhaha ayaa yaxyo cumar waxaan ka mid ahay ardada dhigata iskuulka howlwadaag gaar ahaan fasalka lixaad maadooyinka waxaan dhigta abaayo fasal eh, soomaali ingiliish soomaali ingiliish saynis tarbiya carabi xisaab juquraafi waxaa igu dhiirigeli abaayo walaalahay iyo hooyada iyo iyo waalidkay waxaan ra- waxaan rajeynaa ilaa jaamacadda inaan reer sare aan ka gaaro ardada kulamidka waxaan ku baaqaa gaar ahaan ardada oo meelaha iska fadhiso oo meelaha ku fadhiso waxaan oo dhiirigelinayaa inaan waxbarashada kasoo qayb galaan waxbarashada waa wax oo qayb ka mid a nafsadaada ku dhiirigelinaysa anigoo ah koosar isaaq maxamed cali waxaan jece- waxaan dhigtaa iskuulka olwadaag waxaan ahay fasalka toddobaad waxaan dhigtaa ta- sida tarbiyada carabiga soomaaliga ingiriishka sayniska juquraafiga i- tarbiya xisaabta hooyada iyo macalimiinta iyo aabahey inaad inaan waxbarto oo reer fiican gaaro inay waxbartaan oo waxbarashada ku dadaalaan Waalidiin badan ayaa sanadihii la soo dhaafay ku baraarugay ahmiyadda ay leedahay in gabar wax la baro, taasoo keentay in gabdho badan ay ku biiraan jaamacadaha iyo iskuulada.